falastiin qofkani waxa ay dowladdu warbixin aada u koobanaya ka sheegtay waxaa la sheegay inuu kasoo jeedo africa in uu isagu ogolaaday in ruwanda la geeyo laakiin waxa xasuus mudan in qofkan aan lagu tarxiilin xeerka ruwanda ee la yidhaahdo ruwanda bill laakiin xeer ka horeeyey oo tobannaan sannadood kasoo jiray dalkan britain uu isagu ku baxay kaas oo ah in la siiyey lacag saddex kun oo geni ah waana laanta socdaalka ee dalka britainna dadka marka ay dalbadaan magangelyada ku guulaysan waaya arjigooda intii ay dalka sii joogi lahaayeen waxaa jiri jiray oo britain ka jiray welina jira nidaam in qofka dhaqaale ilaa saddex kun oo geli la siiyo kadibna waddankiisi lagu celiyo laakiin ninka ruwanda ayaa la geeyey waxaana la saaray diyaarad caadiya tigid caadiyana waa loo gooyey marka haddii si kale aan u dhigno weli nidaamkii ruwanda bill ama xeerkii ay baarlamanku ansixiyey ninkan magangelyadoonka ahaa kuma u bixin falastiin marka sharciga ay london dadka ugu masaafirinaysay ruwanda sidee buu u hirgelayaa hadda sharcigan waxaa la odhan karaa falastiina inuu hirgalaa waabay adag tahay dhowr sababood awgood kow horta dowladdu waxa ay doonaysaa in dad ka yar dhowr boqol oo qof ayay ayay awoodaa inay iminka qaado dhaqaalaha ku baxaya qofkiiba hal dhibic sideed milyan in lagu qaado ayaa ayaa ayaa dhici karta ra-iisul wasaaraha dalka britain rishi sunak waxa uu sheegay in toban toddobaad gudahood dadkaasi la qaadi doono tobanka toddobaadna waxa uu ula jeeday inuu sugo in ay timaado in maxkamad dowladda la saaro sidoo kale hay-adaha udooda xuquuqda aadanaha in ay ay carqaladeeyaan marka inkasta oo uu ruwanda bill xeerkani uu noqday sharci maalintii boqorka boqortooyada ingiriiska charleska saddexaad uu saxeexay oo baarlamankuna uu ka hor ansixiyey inkastoo uu aada u soo jiitamay oo laba sannadood uu socday dowladda britanna ay ruwanda siisay ilaa iminka saddex boqol iyo konton milyan oo lacagta ingiriiska ah sida uu u hirgelayo weli calaamad su-aal ayaa saaran waxaa kale oo iyaduna jirta falastiina in xisbiga mucaaradka ah ay sheegeen haddii ay talada dadka ku guulaystaan inay xeerkaas meeshaba ka saarayaan marka aad eegto saadaasha ra'yiga dadweynaha ingiriiska laga qaaday waxa ay u badan tahay oo weliba ay aada loo filaya in xisbiga mucaaradka ahi uu doorashada uu ku guulaysan doono marka iyada oo dowladda rishi sinak ay geed sare iyo geed hooseba u fuushay in sharcigan la ansixiyo in diyaaraddii ugu horreysay ay london ka tagto oo ay ruwaando qabato oo ay qaxoonti qaado doorashada xataa haddii ay taasi dhacdo marka intee bay la eg tahay tirada guud ee hadda britain ay qorsheynayso inay u tarxisho ruwanda ma la yaqaanaa dhowr kun oo qof ayaa iminka dadka sharciyada loo diiday ay yihiin laakiin kartida marka la eego waxyaabo badan hadday noqoto transportka hadday noqoto inta wakti uu qaadanayo inta qofka la kaxaynayo dhowr boqol oo qof falastiinay kama badnaanayaan inay dowladdu kaxayso ta kale iyaduna xasuusta mudan waxa weeyaan in dadkii markii horeba ka soo horjeeday xeerkan wixii ay sheegayeen in la arkay oo ahayd sagaal iyo dhowr iyo labaatan kun toddobiyo labaatan kun ayaan filayaa ayaa soo galay dalka britain labadii sannadood ee xeerkan laysku celcelinayay iyo markii ugu horreysay ra-isul wasaarihii hore ee boris johnson uu sheegay in dadkaas haddii xeerkaasi hirgalo la waayi doono taasina ay iminka dhacday marka dadka ay celin doontaa ma badna doorashada ayaa iman doonta sida la sheegayna waxay u badnaan doontaa in xisbiga mucaaradka ahi uu guulaysto meeshana uu ka saaro xeerkan